tartanka qur-aanka kariimka koonfur galbeed iyo weliba magaalada baydhabo si rasmiyan ka daafuray qosimaha madaweynaga oo aan ee gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka koonfur galbeed wadane maxamed nuur maxamed maclin daafurka munaasabadda tartanka qur-aanka kariimka ee koonfur galbeed iyo weliba ku qeybgelay wasiire xildhibaano ku tirsan maamulka koonfur galbeed culmaawdiin aqoon-yahaniyo martisharaf sheelduwanga wasiirka wasaaradda diintiya oo qaafto koonfur galbeed nuur sidow baaba idnishiin kurin ku hadalay furitaanka tartanka qur-aanka kariimka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed bahad dhammaanteed kulligeed waxaa iska leh allah subxaanahu watacaala bacdallaahi waxaan u mahad celinayaa dhiirigeliyihii nagu dhiirigeliyey howshaan inaan u istaagno wakhti badanna geliyey dhaqaalana geliyey fursad noo siiyey sayid mudane madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed oo runtii nagu garab istaagay dhiirigelin badanna nagu suubiyey har iyo habeena nagu garab taagan howshaan aan ugu khidmaynayno ummadda reer koonfur galbeed soomaaliya guud ahaan in allaalihii intii nala takriiminayso oo jecel weyninka iyo qur-aanka noocuu raba ha ahaado ayaan casuumnay waxaan ka cudur daaranaynaa cid kasta oo erey la siin waaye maxaan ku yidhahdaa kelmad la siin waaye sidoo kale xanakumada ilmaawdiinkii ku qeybgelay munaasabadda daafuurka yaan dhinishow ku hadali iyo ah dhowaay ka tartamowka qur-aanka kariimka waan la dhiirigeliyey dadka qur-aanka baraday umadugeeka ma inbaahantaa inisheenow yurub ad aragday qaarad dhong ewa halduwlada suubsade un haddii unaha ee koonfur galbeed oo qeyb soomaali ka mid a inin uniskoyna eeda anfudada hooba dadling hela laakiin rijaala lanbaahaya culummadeen koonfur galbeed culummadeen leywa odayaasha ee maaragtay ee maamulka ama odayaasha oo malaaqada iyoona malaaqadeen leywa wal haddii geeka lishal soocayo koox hebeley iyo daa'ife hebeley iyo yacnii ma eraane mada sagaar may dheeraay barar iyo mishalgaw may dheeraayos wal haddina shalguuyo mahayno inis baahangnin rung hoob linghada waddankan hoob un hormariinaan unii owlaadeen sifayleenka nooladaana laakiin hoob aad inti injeedo anin inti injeeda wayba walka rafaade taas waan soo dhawaynaynaa kitaabkan qur-aanka kariimka ah in lagu tartamo la dhiirogeliyo ee dadka qur-aanka bartay ilaahay wuxuu leeyahay kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun liyadabbaruu aayaatihi waliyatadakkara ulul albaab kitaabka sharafuu noo yahay horta wuu barakaysan yahay kitaabka qofka bartana wuu barakaysan yahay sharafuu noo yahay wainnahu ladikrun laka waliqowmika wasawfa tus'aluun ayuu ilaahay yidhi marka sharaf iyo nabi maxamedow uu kuu yahay kitaabka adiga iyo ummadaadaba marka kitaabkan sharafuu noo yahay inaan kor marina sharafay noo tahay warkaan la soo gaagaabiyaa la yidhi laakiin soomaaliyaan nahay oo warma gaabinayno nin walba inta soo istaagana warkuu la tagaa siisaba warkaan lasoo gaabiya maroo lagu celiye lagu celiye lagu celiye waxaan leeyahay waa taageera waa taageeraynaa waa garab taagannahay waa ayadaynaa gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka koonfur galbeed mudane maxamed nuur maxamed maclin oo ku hadlayana bogaadiyey wasaaradda u qaafto arrimaha diinta koonfur galbeed oo yahaqaban qaabaday tartanka ardadan waa soddon qof waa sida wasiirkuusan ii sheegay soddonkaas qofood maylaha ku saaro doone afar afartaas markii laha ku saarona markii laha saara madaxweyne cabdicasiis ayaa kooyi doon markii isu kooy usuma ilahay guddoonsiiyey abaalmarintan guddoonsiyey may kale siin sheegay culummada ha ku qayb gala meelin in roogteen kooye dowladda dhaliiloosha in sheega wali haa ka dhalihiisi haa ka dhalihiisi unuuna siin sheegaan wali isin ka dhalihiisinti hal is dhexgalayo is dhexgalkaas hal ku shaqeeyo ee ilmaan hadal marka jara hilmaami shirkii ee tartankii maya lasiin furu lfade tartankii furinyi geeg wali ku bilowdo lama beri socde tartankii nasiin furinyi tartankan oo sanadkan yahay qaban qaabaday wasaaradda u qaaftay arrimaha diinta maamulka koonfur galbeed iyo weliba taabgeliyahaya madaxweynaha koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftigareen